والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim fiid wanaagsan akhyaaray ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo raayada towxiidka ayaa caawa ka babanaysa deegaanka sabiid oo saaka weerar cagmarin ah ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada weerarkii barakeysnaa ee deegaanka sabiid taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiya weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay deegaanka sabiid kataa'ib baalikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan munaasabad lagu sagoontinayay arday dhammaysatay dufcada labaad ee xalqa loogu magacdaray imaamu shaafici ayaa ka dhacday masjidka jaamac ee magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa habeennimo sabti ah taariikhda hijrigana waa kowda bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan raayada towxiidka ayaa caawa ka babanaysa deegaanka sabiid oo saaka weerar cagmarin ah ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta haddaba wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ka dhacay deegaanka sabiid iyo taliska ciidanka mujaahidiinta oo faahfaahin ka bixiya weerarkaasi cagmarinta ah waxaan wax ka weydiinay walaalkeen ismaaciil salaad guuleed ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka aroornimadii hore ee saakay ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarin ah waxay ku qaadeen xero ciidamada kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashanaya ayaa durbadiiba waxay la wareegeen gacankuhaynta deegaankaasi iyo xeryihii cadowga iyagoona cagta mariyey ciidamadii saliibiyiinta yuganda iyo maleeshiyaadka riddada deegaanka sabiid waxaa hadda ku sugan oo si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta iyadoona raayada towxiidka ay ka dulbabanayso xaafadaha deegaankaasi waxaa lagu arkayaa ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo hubaysan oo goobahaasi ku sugan firxadka cadowga ee isugu jiray murtadiinta iyo saliibiyiinta yuganda ayaa u cararay dhanka degmada afgooye iyagoo khasaaro xoogganna uu gaadhay bayaan hordhac oo ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiintana waxaa lagu sheegay in khasaaro dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada iyo ciidanka saliibiyiinta yuganda weerarkii saake ka dhacay deegaanka sabiid waxa uu qayb ka yahay howlgallada xasminta ah ee cagta lagu marinayo ciidamada saliibiyiinta iyo murtadiinta bil ka hor ayay ahayd markii ciidamada kufaarta yuganda ay duulaan ku soo qaadeen deegaano ay ka mid tahay sabiid iyagoona xilligaasi la kulmay weeraro isugu jira dagaallo toos ah iyo sidoo kale camaliyaad ishtishaadi ah oo lala beegsaday weerarkii saakana wuxuu gebi ahaanba soo afjaray duulaankii ciidamada saliibiyiinta yuganda iyo murtadiinta ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan shabeellada hoose oo ay ka mid tahay deegaanka sabiid mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada weerarkii barakeysnaa ee ka dhacay deegaanka sabiid haddaba nuur cali warsame abowshayba oo soo daawaday sawirada ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha ugu muhiimsan ee sawirkaasi ka muuqanaya aad baad u mahadsan tahay walaalka bismillaahi raxmaani raxiim saaka markii cutubyo ka tirsan geesiyaasha islaamku ay weerar kula jarmaadeen farisimihii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose muddo kooban kadib allah mahadii mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen deegaankaasi iyo fariisimihii cadowga maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka waxay noqdeen kuwo lugta furay oo webiga ku daatay iyo kuwo kale oo mujaahidiintu ay xasuuqeen intaasi kadib mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab durbo waxay baraha bulshada ku soo harqiyeen sawirada goobihii mujaahidiintu ay la wareegeen ee deegaanka sabiid sawiro ilaa iyo tobaneeye ah ayaa lasoo bandhigay waxaana ka mid ah mujaahidiinta oo gaaf wareegaya deegaanka iyo meelihii muhiimka ahaa oo ay gacanta ku dhigeen sida buundadii deegaanka sabiid oo maradii daaqoodka ay ka siibayaan mujaahidiintu islamarkaana raayada towxiidka ay qotominayaan waxaad arkaysaa sida caadadu ahba maleeshiyaadka murtadiinta waxay ku waalan yihiin cunista maanduuryaha qaadka iyo daraagiska kala duwan waxaana sawirada ka mid ah mujaahidiinta oo dulmaraya buundada iyo goobta oo ay taalo sijaayad iyo qaadkii aadka u faraha badnaa oo ay ka carareen ilaa iyo saddex kursi oo ayaguna mid walba dhinaciisa u rogmay waxaa kaloo muuqanaya kaba aad u tiro badan oo maleeshiyaadka murtadiintu ay goobta kaga carareen sawirada lasoo bandhigayo waxaa kaloo ka mid ah mid ka mid ah gaadiidkii cadowga oo goobta ay uga carareen waana mid ka mid ah gaadiidka waaweyn ee booyadaha waxaa kaloo aad arkaysaa markaa sawirada aad sii daawato mujaahidiinta oo baaris xooggan ku haya meelihii ay ka carareen maleeshiyaadka murtadiinta hub kala duwan ayaa sawirada aad ku arkaysaa oo maleeshiyaadka murtadiintu ay goobta kaga carareen hubka kuu muuqanaya marka sawirada aad daawato waxaa ka mid ah baalootooyin qoriga sibinka loo yaqaano oo meel ay dhooban yihiin islamarkaana mujaahidiintu ay ururinayaan mid ka mid ah geesiyaasha islaamka oo madaxa gelinaya cawshad ama buush murtadiintu ay deganaayeen si markaa baarista ugu sameeyo haddii murtad meesha ku gabanayo uu ku arkana uu madaxa u gooyo waxaa arkaysaa sanaadiiq rasaas ah oo ay ka carareen maleeshiyaadka murtadiinta iyo raadiyaasha layskula hadlo ee waktoobyada oo sanaadiiqdaasi saaran dharkii tuutaha maleeshiyaadka murtadiinta ay ka carareen marka sawiradu waxa ay yihiin kuwa ay ku qalbi qaboobsadeen ummadda muslimiinta ee daafaha caalamka ku kala dhaqan waxaana sidoo kale dhabarjab ay ku tahay murtadiintii maanta goobta lagala wareegay sidoo kale mujaahidiintu waxaa la arkayaa ayagoo holcinaya buushishka ay deganaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ayadoo uuraduna hawadu ay isqabsanayso runtii waxay ahaayeen sawirada lasoo bandhigay saaka sawiro qof daawado mooye qof kale aan looga sheekayn karin iyo sida mu'asasada al-kataa'ib durbadiiba ay u soo bandhigtay sawiradaasi kataa'ib bal-ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan filimkan waxaa baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya waxaana lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen duleedka deegaanka ceelhareeri ee wilaayada islaamiga hiiraan waa filim kooban oo soconaya ku dhowaad laba daqiiqo inkastoo filimka uu gaaban yahay haddana waxa uu xambaarsan yahay macluumaad ballaaran oo muujinayo halaagii qabsaday murtadiinta waxaa filimkan uu ku bilaabanayaa geesiyada towxiidka oo ku taqadumaya fariisimihii riddada iyo dhawaqa rasaasta oo noqotay luuqadda keliya oo ah midda ay wax ku fahmayaan maleeshiyaadka riddada iyo kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku soo qaaday shareecada islaamka filimku waa laabqabowsi waxa indhahaagu ay qabanayaan meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan goobta dagaalka waxaana sidoo kale filimka lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo madaxa ka tooganaya maleeshiyaadkii isdaaxuurinayay ee duulaanka ku soo galay wilaayada hiiraan waana fariin uu diraya filimka oo ah warka jooga hiiraan hilibkiinna ayaa waran waxaa filimka lagu arkayaa fariisimihii iyo godadkii murtadiinta ay qoteen islamarkaana ay lahaayeen waad ku badbaadaysaan iyo agabyo kale oo murtadiinta goobta ay kaga carareen سوف أمضي سوف أمضي أرجع الحق لأرضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي waxaa filimkan iyo kuwo kale oo ku horreeyeyba ay bannaanka soo dhigeen jabka murtadiinta ka qabsaday duulaankii ay ku soo qaadeen hiiraan waxaana hiiraan ay noqotay qabuuraha saraakiil iyo askar badan oo murtadiina oo hiiraan isla weynin iyo boola xuufta ku soo galay الآساد غضبان تقتل قارئ أرضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي يا أبات الطيب هيا munaasabad lagu sagoontinayay dufcada koowaad arday ka qalinbedelatay macadka khadiija bintu khuweylad ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgadood sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba waxay ahayd munaasabad si heersare ah loo socdaansimay oo loo qabtay gabdho kow iyo labaatan ah oo ka qalin jabiyey macadka lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka khadiijatu bintu khuwaylad faraciisa degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud xafladda qalinjabinta oo ka dhacday masjidka jaamaca degmada waxaa soo xaadiray mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga hiiraan culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada markii gabdhihii muddo laba sanaha diinbarasho u jilbixirnaa goobta bandhig cajiib ah ay ku soo bandhigeen ayaa waxaa mikrofonka lagu wareejiyey waxgaradkii iyo martidii xafladda lagu martiqaaday qaar ka mid ah sheekh cabdulmelig oo culimmada wilaayada ka mid ah islamarkaana magaca waalidiinta ku hadlayey ayaa gabdhihii munaasabadda loo qabtay la dardaarmay haddaan waalidiinnahay gabdhaha waxaan u dardaarmaynaa marka maxaad caabudi doontaan gadaasheen maanta waalidiintii aan ku dadaashay culimmadii aan ku dadaashay diintiyaa laydinsoo gaadhsiiyey halkaanaad maraydaan waxaa laynka rabaa jawaabtii ay bixiyeen owlaadulyacquub nabiyullahi yacquub ilmihiisii qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxida wa naxnu lahu muslimuun saasay ku hadleen owlaaddii nabiyullahi yacquub waxay dhaheen waxaan caabudaynaa adiga oo yacquub allaha aad caabudo ibraahiim oo awowihiisa aabbahu caabudo ismaaciil oo adeerkiisa aabbahu caabudo ma aabbayaal kala tagsan oo dawaaqiida oo xeerarle miyay ahaayeen maya ilaahan waaxidan wanaxnu lahu muslimuun alle keligiisaan caabudayna cid kale warkeed kuma jiro owlaaday sidaasaa idinkana laynka rabaa inaad dhahdaan akhiiran waxaan leeyahay waa u ducayhaynaa gabdhaheenna muslimaadkaa meeshaan ku soo kulmay diinta ilaahay soo bartay ammaanaa qoortiinna suran ammaanada inay gudataan nebiyullaahi ibraahiim calayhi salaam ayaa awlaaddiisu u duceeyey id qaala ibraahiimu markuu nebiyullaahi ibraahiim yidhi rabbi ijcal haada albalada aaminaa wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam wuxuu yidhi ilaahu beledkaan mako mid barwaaqaysano aamina ka dhig lambar labo ilaahu aniga oo ibraahiim asnaamta iyo sanabyada adduunka harayday wax ka mida inaan caabudo ilahu uga badbaadi owlaaddaydana ilahu ka badbaadi ilahaydin badbaadiyo awalan wa aakhiran ilahaydin badbaadiyo nabadoon xersi geedi tooxow oo isna halkaasi kelmad ka jeediyey ayaa sida tan yidhi haddii aan u gudbo xagga gabdhaha dad badan ah gabdhahoodu maanta waxay taagan yihiin baraha bulshada kuwannagiina waa kuwaas xaflad baa loo dhigay way qalin jebiyeen cilmi bay barteen faa'iido weyn oo la gaari karin bay gaadheen allaha noo siyaasha aanu leannahay dad badan baa gabdhahoodii hallaabeen dad badan waa ogtiin carrada waxaa ka jira nasiibkaas waxaa asal u ah kitaabka munasilka iyo shareeca ku-dhaqanka iyo maamulka islaamiga oon ku hosloonahay baa asal u ah ilaaha asal u laakiin taas baa asal u ah meel haddaan diinu joogin wax darajaahi ma joogaan meel haddaan diinu jooginna wax karaamaahi ma joogaan annaga maanta ka xindheer ahaan waxaan nahay dad waxaan matelannahay nool ee muuqdaan nahay waayo waxaan maanta isku baraarujinaynaa ee nin kastoo hadlo iyo gabarh kasta ee qalinjabada hadlo kitaabka munasilka iyo sunnada nabigay ku dhawaaqayda
inta aan munaasabadda la soo afmeerin waxaa goobta laga sheegay gabdhihii kaalimaha hore galay kaalinta koowaad gabadha gashay magaceeda waxaa la dhahaa yusra maxamed axmed maashaa la dhahaa yusra maxamed axmed waxay gashay kaalinta koowaad kaalinta labaad maya waxaa u gashay gabadha la yidhaahdo anfac daahir cabdulaahi warsame ayadana maasha allah kaalinta labaaday gashay kaalinta saddexaad gabadha gashay magaceeda waa xamdi khaliif axmed ayadana waxay gashay kaalinta saddexaad inta kalena way guulaysteen saddexdaasun baan sheegaynaa laakiin kuwa kale ayagana ma dhicin insha allah shahaadooyinkooda ayay ka arki doonaan haddana sidaas ayadoo ay tahay walaayada waxay qaadatay in dadkaas bal hoogaa abaalkooda lama gudi karo laakiin uun la nashaadiyo ee dacwada iyo khayrkana ay ku dadaalaan gabadha koowaad waxay leedahay abaalmarin waxay u leedahay kitaabka qur'aanka kariimka oo ay aayadkii ay baranaysay asalka ah weliba tafsiir la socda kow kitaabka la yidhaahdo tafsiirka qur'aanka kariimka ibnu kathiir oo afar mujallad ah iyo shahaado sharaf iyo lacag dhan saddex boqol oo dollar ilaahay u barakay maasha allah allahu akbar ugu dambayntii waxaa mikrofanka iyo mimbarkaba lagu wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid asagoo halkaasi ka shaaciyey in lasoo gebagabeeyey dufcadii koowaad maxadka khadiijatu binti khuwaylad ee degmada xiindheere islamarkaana la diyaarin doono gabdho hor leh si ay fursadda uga faa'iidaystaan ilaahay subxaana wa tacaalaa bishaaraadku ay badan yihiin farxaddu ay badan tahay marka arrintaasna marka waa la qaybsanaynaa waa insha allahu tacaala jasaakum allahu khayran fahnii'an lakum aya idin leenahay waxaana ilaahay subxaana wa tacaala idin weydiinaynaa cilmigiinna ilaahay inuu ku dhigo cilmi naafac ah idinkana wax idin taro ummadda kalena aad ka anfacdaan oo ilaahay in maaragtay idinka dhigo ilaahay weydiisinayna subxaana wa tacaala waa khitaaman ee xafladdii ama munaasabadii ee khitaamku ahayd macadka khadiija degmada xiindheere taariikhda oo maanta ay tahay toddoba-iyo tobanka bishii koowaad kun afar boqol afartii toddoba meeshaana noogu xidhan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntiina munaasabad lagu soo gebagabeynayay dufcada labaad xalqa loogu magacdaray imaamu shaafici ayaa ka dhacday masjidka jaamac ee magaalada boordhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool ku dhowaad toddobaatan arday oo ka mid a ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka islamarkaana isugu jirtay wiilal iyo gabdho ayaa ka faa'iidaystay xalqa loogu magacdaray imaamu shaafici oo ka socotay mid ka mida masaajidda ku yaala magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool ardaydu waxay xalqadan u socotay muddo sannad ah iyagoona hadda ka gudbay fadradii labaad ee xalqadan waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabad lagu maamuusaya ardaydan ka gudubtay fadrada labaad ee xalqadan imaamu shaafici islamarkaana ay ardaydu ku samaynayeen bandhig cilmiyeed ayaa ka dhacday gudaha masjidka jaamac ee magaalada buurdhuxunleh waxaa munaasabadda ka soo qaybgalay culummo nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ugu horeyn kelimad tawciye ah ka jeediyay munaasabadda awalan may mahadnagaane alle subxaanahu wa tacaalaa ninka nicmeeyey wallahan koobo korno oo nicmo diineed iyo adduunyaba leh mahadiinta noomudan yaan mahadnagaana subxaanahu wa tacaala sida la ogsoonyi may wahee cilmi iyo liin heln diigna ma hagaagaasa adduunyana ma hagaagaas jahli walka hallaawo mooshi walka hagaagaw ma leh jahli adduunyana walma ku taraw aakharana walma ku taraw diigna ma ka hagaagaas walkale ka hagaagaw ma leh ugaas buraale iyo malaaq xasan cali yaanyuurey oo ka mid a waxgaradka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay ilaahay baa mahad ay u sugnaatay bilow iyo dhammaad midna aan lahayn ilaahigii makaankan sharafta badan ugu kulmiyey annaga oo daraasaynayna ama iskugu imaannay ama qiimaynayna oo weynaynayna qur'aanka kariimka maanta waxaan aragnaa ciyaal yaryara iyo kuwa dhexe iyo dad waaweyn oo diinta islaamka daraasaynhaya oo kor ka akhrinhaya oo wax walba oo la weydiiyo kor ka jawaabahaya oo akhlaaqdii muslimka ka muuqata oo shaecarta islaamka oogahaya yaan aragnaa ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan wal eedeenka farahuma diinkaana ka tartamo haayo ardayda oo diin ilaahay ha baratay oo manaa kuyaalka yaryara jiilka ha koraayo oo diinka yatwalayo ha baran habandhakaayo markaas yaa la daawado ah wal eed kuloogta muslimiinta eedan farah geliyaawo gaaladayaa manaa yaa la dagaalma gaalada la dhamaayo ha diinka ilaahay la barado haayo manaa iyaalka yararaaya manaa wal diinka oo baran habandha ku haayo walayo habandha ku haayo naqashay baa taragaasay oo manaa endhooyin sigmaalin hay nimadan ilaahay na siyaay ilaahay subxaana wa tacaala ka shukriyo macalinka xalqadan loogu magacdaray imaamu shaafici ayaa isagana lagu soo dhoweeyey mikrofoonka isagoona faahfaahiyey kutubada ardaydu ay qaateen dhanka xadiidka hijay maani dhammaatay arbaciin kitaabka leraw annawaawi iskuleey islaal mujtamaac xadiidka lamadaas ku taabyaani dhammaati caqiidada heje usuulu alaaa khud caqiidata ka xadiidka macnaha caqiidada lamadaas yaha qaadani naxwada heje ajruumi matnasha dhowr jeer maanaa lagu leey mar kaleed oo sharhaga ajruumi sharha oo mumtic kaasa macnaha ninka lam haayay dhowr jeer mad ajruumi lakanaya kadib fiqiga je abuushajaac dhiibta hore oo cibaadada ah yaha akrini siirada heje urjuuz almiiya iyo iyona khulaasatu nuurulyaqiin juuska koowaad yaha yaha akrini antaasa laha qaadi waqtigaasi tarsini meelahaas ah ugu dambeyn ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen heerkooda aqooneed iyo wixii xalqadan ay ka dhaxleen وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لماذا خلقنا الله خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما هو أعظم ذنوب عند الله أعظم الذنوب الشرك بالله قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ما هي العبادة؟
العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كيف نعبد الله؟
كما أمرنا الله ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan maktabka dacwada wilaayada ayaa sare u qaaday goobaha waxbarasho iyo xalaqaadka lagu baranayo cilmiga sharciga waxaana dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada laga dareemayaa sare ukac ballaaran oo dhanka waxbarashada guud ahaan warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan midka xiga aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu